الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب قول الرجل هلك الناس wuxuu u baabaysan yahay bal ninkoo dhawaaqii ama qowlkiisii uu ku qowlayuu odhanayay halaka naasu dadkii way halaagsameen macnaa bal waxaa ku jira iyo in cibaarada caynkaasa laga dheeraado laga fogaado bal dee faritaankii la isfaraye la isku adkeynayay taas buu baabkeedii yahay kollay bal xadiidkana ayaan ku arki doonaa waayo waa lafdigii xadiidka qeyb kaba mide wuxuu uhi musanifku raximah اllahu tacaala xadaثna ismaaciilu qaala xadaثna malik can suhayl bni abi صaalixi can abihi can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam qaala sanadku waa dadki aynu kitaabka marar kusoo aragnay ama dee aadna kutubta mashhuurka riwaayadoodu ay ugu tahay wuxuu ihi markaa abu hurayra rasuulki ilaahay baa yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh idaa samicta arajula haddaad maqashid nin yaquulu kuba qowlaya oo kale riwaayadka qaarkoodna idaa qaala rajulun ba halkan halaka annaasu dadku way halaagsameen fa huwa isaga ahlakum ka ugu halaag badana manaa ka isaga u halaag isagaa u liitaba hadduu dadki leeyahay way halaagsameen isagaa dadka ugu halaag badan taas baa uu waxa weeyaan aan maqal rasuulka ilaahay yihi bu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh bal kelimada u dambaystay fa huwa halakuhum kollay waxay lagu dabdiyasan dee imaka aada u mashhuurkaa waana sidaan imaka carabka mariyay oo anka afta waxa weeyaan la damiyo ahlakuhum iyadoo la fadxiyana kollay waabay ku wariyeen oo ahlakahum la yidhaaho ficil maadi lagaba dhigo tan baana mashhuuro dee riwaayaad kaloo kuba yimi halkan oo fa huwa min ahlakihim waa rafcada ayay xoogeynaysaaba marka haddii la idhaha fa huwa ahlakuhum macnaa huwa akaruhum halaakan weeye waa kay isaga ugu badan dadka halaag ahaan isagaa ugu badan ama ahlakum haddii la idhaho isaga ah ka halaagay isaga ka dhigay kahaaligiinta ah ee waa isagu zacmigiisa iyo sida uu leeyahay bal taas baa macnuu noqonaya laakiin waxaa dee mashhuur dabdi ah ay dee inta badan u badan yihiin aadna u mashhuurka iyadoo la damiyo la rafciyo oo si aan kuba laqbaynay waa sida lafdigaa kale fa huwa min ahlakihimna uu xoogeynayu raajax yeelayo bal marka arrinkan kolley oo laba arrimood bay culimadu kolley labay u yar kala qaadaan say abu da-uudba kuba sugan isagoo imaam malik kaba soo noqonaya shaksigu haddii uu hadalkan yidhaa isagoo dee arrintu ay tahay naftiisii baa cajab gelisay isaguu arkayaa karoon inuu yahay dadkiina waa nooca tasaaqur iyo yaraysi baa jiro wuxuu leeyahay way fasahaadeen way baabeen way halaagsameen iyadoo arrintu ay tahay waxaa taa ku xambaarayba dee had iyo goor inuu ku shuqloon yahay dadka ceebahooduu sheeg sheego madaacintooduu sheeg sheego kanuu dacniyayaa kanna waxbuu ka sheegayaa deetu leeyahay dadku khayrba ma laho way baabeeno way halaagsameenoo isagii baana isu arka ee inuu waxaa iyo umuuraha ka beri yahay waa ka xadiidka loo jeedo oo isagaa ka liita kuwa uu sidaa ku leeyahay isagaa ka halaag badanoo dee ceebayntan uu ceebaynayo iyo dacnintan uu dacnay iyo wax ka sheegan wax ka sheegayo iyadoo naftiisna gees kale uu nooc taskiya ay meeshii jirto waxa ugaba imanaya ee ismi iyo taasa taas baa kaba weyn waxaan uu dadkii kuba sheegayo oo macnaa marka waxa weeye hadduu arrinkaa ula yimaado waa cujban binafsi naftiisii baa cajab gelisuu leeyahay dee dadkii adaa dhaamoo kaba roono waxaan kan iyo kan iyo kani ku sugan yahay adigu mabalihin iyagiina waa yaraysi uu yaraysanayo ama uu dee dacninayo ceebaynayu taasba ay tahay hadduu hadalkaa ula yimaado calaa sabiili istiraa'i binnaasi waxtiqaarihim waa kan loo jeedo oo bal waa halaagsamaya iyadoo rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xadiid kale dee malaa weliba nin uu dee uu isagu xaaladiisa u arkayay inuu qaldanyo oonu toosnayn buu kuba dhaartu yihi wallahi laa yakfiru lahu lifulanin ilaahay hebel umama dembi dhaafayo marka la arko waxa uu ku jirayo sida uu yahayoo ilaahay baa yidhi ayna almuta'ali calay anlaa akfira lifulan qad kafartu lifulan waaxbadtu camalak me ka igu dhaaranaya inaan hebel u dembi dhaafayn hebel waan u dembi dhaafay adigana camalkaagama buriya waa cajbi iyo istisqaar iyo taas baa jirtay iyo calaa sabiili listiraa'i linnaas taasi waa mid waanata xadiidka loo jeedo ama isagii wuxuu ka murugaysan yuu ka xun yahay xaaladan dadku ay kuba sugan yihiin nuqsaan buu arkayaa xaggii diintoodii iyo taasoo iyagii kuba sugan oo markaa waa shafaqo iyo naxid uu u naxayo iyo naxariiyadu bal matalan murugataa uu kaba murugaysan yahay naqsigan umuurta diintooda kuba sugan isagoo naftiisii taskiyenaya isagii isu sarraysiinaya aan ahayna waa murugo uu xaalada ka murugaysan yahay iyada taa waxay leeyihiin culimmada haddii saa arrintu ay tahay oo istisqaarkan iyo cudbigasaanu ku jirin ba'si kuma sugna kallina abu daa'uud baa raximah llahu tacaala xadiidkan markuu qabanayo imaam malik cibaaradan ka soo naqliya إذا قال ذلك تحزنا لما يرى في الناس في أمر دينه يعني في أمر دينهم فلا أرى به بأسا هذا تاء لبي ما ديس وكم رغيسا وحن ضدك كأركي وكبح وهذا الكائناه بأس ماركم وإذا قال ذلك عجبا بنفسه وتصاغرا للناس فهو المكروه الذي ينهى عنه كالليس ديديه exun waa ka hadduu dee naftiisa cajab gelisay uu leeyahy adaa ka roonkanna waa kan aan khayrka lahaynee baaba'sanee taas oo kale arrinta ay taa tahay yaraysi waa tan loo jeeda booy imaam nawowi baa markuu hadalkaa qabanayo uu leeyahay imaam malik waa abu daawuud soo naqliyey ayaa wuxuu yidhaahaa waa marka la eego tafsiirkan isnaadkiisan lagu wariyeyna aada iyo aada isnaad u saxiixaba weeye fii nihaayati nasixa waana marka la eego xadiidka wixii lagu fasiray waa macnihii ugu mudnaa uguna koobnaa buu leeyahay khaasatan imaam malik hadalkaa kaba yimi oo kale waa waayo dadka qaar baa ka hadal badneen laakiin waa xagga koobni iyo wanaag iyo marka la eego waa hadal xadiidka lagu fasira kii uguba mudnaa bal kaa weeye idaa samicta rajula yaquul halaka annaasu fahuwa ahlakuhum baabun laa yaqul ma odhanayo oo lilmunaafiqi ruuxii munaafiqa ahaa yaanu odhan weeye laa yaqul yaanu odhan oo ruuxii munaafiqa aanu ku odhan sayidun waa huwa sayidun ama dee sayid fulan iyo sayid waxaas yaanu odhanin xadiidku inooguba imanayaa taas xadaثna عaliي بن cabd للaahi qala xadaثna mعaad بن هiشhaam qala xadaثanii abi can qataadata عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوها أرننا للمنافق كي منافق أها سيد وسيدك أرننا فإنه شأني إن يكو هدويك منافقه هذا إلهي آدي أدو قبل داري sayidakum idinka sayidkiinna oo dee waa sayid iyo sayidka yagii weeye iyo cibaaradaas maantana dee munaafiq iyo gaal iyo mulxid kastaba waa tan in sayid iyo bal matalan taa lagaba cabiro ama qoral ha noqoto ama sida kale iyo war marka la sheegaya waxaasbe haddaba hadduu yahay kaasi sayidkiinna faqad askhatum waa ka cadhaysiiseen rabbakum rabbigiin caza wajal ilaahay iyo rabbigiinni waa ka cadhayseen hadduu kaasiba munaafiqa ama kaafirkii idinka sayidkiina yahay oo cid aan tawqiir iyo xurmayn mudan alfaadaha dee aada u sarreeye waaweyn a u isticmaashaan oo dee balaa kuba tidhahaan waxa weeye taawe bal xadiidku waa xadiid noo saxiixa sanadkuna waa sanadkaa saxiixa ah in hishaamkan sanadka ku suganna waa imaam hishaam dastawaa-i laba yidhaaho taasba weeye in cabdullahi bnu bureyda xadiidka warinayana waa taabici abina waa saxaabigii jariirka bureyat bnu lxusayb weeyaana waa sanad saxiixa waa xadiida saxiixa bal kelimada sayidna marka la eego kolley waxaa lagu idlaaqaa cala aladii yafuuqu qowmahu wayartaficu qadruhu calayhim waa cibaare imaam nawowi leeya kitaabkiisa adkaar macnaa macaaniday u timaado ruuxa isagu qoomkiisa kaba sarreeyo ee qadarkiisu iyo qadarkiisu bal maalan iyaga dee madaxdooda taas ee qadarkiisu kaba sarreeyo iyaga taas waa la yidhaah waxaa kaloo lagu idlaaqaa ala zaci cala alzaciimi waalfaadil ruuxa mudana kol waa lagu idlaaqaa cid ciddii madaxu ah ama zaciimkooda waa lagu idlaaqaa waxaa kaloo lagu idlaaqaa buu yihi cala alxakiim aladi laa yastafizahu qadabuh ruuxa xikmada leh ee dulqaadka leh ee cadho u cadhooday aanay ku xambaarayn dee aanay de waxa weeyaan wax toosan waxaan toosayn inuu kuba dhaco manaa dulqaadka leh in cala lmalikina waa kii wax lahaa iyo kii kariimka ah iyo bal cala zawj intaba waa lagu idlaaqa markaasaa wuxuu imaam nawowi baa yidhaha intaba axaadiid kala duwan baa ku timi oo macnaa idlaaqaasa oo ay kaba mid tahay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh xasanoo yar isagoo mimbarka kuba taagan intuu qaaday inuu yidhi ina ibni hada la sayid inankaygani sayid weeyo dee ilaahayna waxaa laga yaabaa inuu laba daa'ifo waaweyn oo islaynayo dhexdooda uu ku heshiisiyo dee waana sii dhacday camal jamaaca oo kale markii aabihii la dilay dabadeed waxaa kaloo dee uu mucaad ibnu jabal oo waxaan ujeedaa sacad ibnu mucaad oo dhaawacnaana oo rasuulka ilaahiyo halkii reer bani qurayda korkooda la jooga laba keenay qumuu ilaa sayidikum baa rasuulka ilah yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh waxyaalo kaleoo iyadna soo aroori way jiraan oo taasi waa xagga marka la eego sugid la sugo xadiidkanna wuxuu kuba yimi nahyin kii munaafiq ahaa iyo wixii la midkaa sayid laguba yidhaaho kolley culimmadu say axaadiida iyadoon sayid cid aan ahayn ilaahay subxaana wa tacaala laguba idlaaqo iyo iyadoo waxa weeyaan nahyigani uu yimi say kuba jamciyaanna waxa weeyaan haddii uu laba idlaaqo dee la yidhaha fulanun sayid ama sayid iyo waxyaalaha caynkaasa haddii shaksigan uu waxa weeye uu yahay taa laguba idlaaqayaa shaksi dee faadila khayiroo mudanoo ama cilmi ha ku mudnaado ama salaax ha ku mudnaado ama waxyaalo kale ee waa cibaaraadkan axaadiidaasna dee ay marjic u noqonayaan iyo daliil u noqonayaan baasi kuba sugnayn laakiin ruux hadduu faasiq yahay ruux diintiisa mutaham fii diinihi yahay kan kaba sii liitee munaafiq iyo taas oo kaleba uu yahay dee haddii bal sayid laba yidhaaho cid aan horta weyneyn mudanna waa la weyneeye haddii ruuxuu caynkaasi dadkan le sayid uba yahayna dee oo ruuxaasi isagu yahay kii sayidkoodii ahaana iyaguna waxay noqonayaanba dee dad in maalan kaasi sayid u yahay iyagiibay isagiibay laba midiin ama waa dad kaba sii liito ayay noqonayaanba markaa in waxa weeyaan kii gaalka ahaa iyo kii faasiqa ahaa iyo kii munaafiqa ahaa iyo kaa isagu almutaham fi diini wax dee fadli iyo bal wax kale oo diin ahaan magacan looguba idlaaqi karaa aanu jirin ama laftigan loogu idlaaqi karaa in la yidhaaho ama faatuuro loo qoriya ha noqoto sayid fulan ama khidaab dee laba hadlayo ama dee cibaaradani waa tan maanta iskaba mid noqotay uun asayidaatu wasaada in la mid noqotay uun dee imika rijaashii ama arajul walmar uun ay kala mid dhigeen be umuurahaasi waa tan madmuumka ahee dee laynoo diidayo waana adigu waxa ay tahay un macnuu alfaadaha ay tahay in layska ilaaliyo ahlakuhum baa kaba mid ah waxyaalaha kale carabka in lagaba dhowro ruux dee xaaladiisu ay taa tahay munaafiqa kaafira faasiqa ku mutaham fii diiniha in sayid lagu idlaaqo oo waxyaalaha ay tahay in lagaba fogaado oo la yskaba ilaaliyo waayo ruuxa caynkaasi hadduu sayidkiina ay tahay in lagu daydo idinka mudan idin dee idin markaa zaciim idin ah kaasi hadduu yahay rabbigiin baaba subxaana wa tacaala kaba cadhaysinaysaa sababtaas sakhad ilaahay iyo taasi bay keenaysaa marka macnuhu waxa weeyaan asbaabihii dee imika waxa weeyaan nifaaqan iyo kufrigan iyo waxyaalaha caynkaasa maqaayistaa ciddii ku sifowday lafdigan ehel uma aha taqwiqa caynkana ehel uma aha in la yidhaaha ma aha marka inaad iska ilaalisaan oo iskaba dhowrtaan weeye alfaada caynkaasa dad aan mudan oo sidaas oo kale ah inaan waxa weeye a kuba idlaaqdaan waa way oo waxyaalaha ilaahay subxaana wa tacaala kaba cadhoonayo laa taquluu limunaafiqi sayidun fainahu in yaku sayidakum hadduu kaasi yahay dee munaafiqi idinka sayidkiinii uu yahayba faqad askadtum rabbakum oo dee waa marka la eego qowlka caynkaasa ee cid aan tawqiir mudan ah dee oo xaaladiisuba taa tahay aad ku xurmaynaysaan ee ku weynaynaysaan rabbigiin baabadee taa kaba cadhaysiinaysaan weeye de haddii uu ruuxaasi idinka sayid idin yahayna kolley wuxuu noqonayaaba dee cidda uukaasi sayid u yahay isagii bay laba mid yihiin weeye daacadiisu ay laazim kuba tahay ee raacaya ku dayanayo mathal caaliya u noqdaa waa kuwa lamid ah ama kaba liitaba baabu maa yaquulu rajulu idaa zukiya wuxuu u baabaysan yahay baabu bayaani maa kee baabkii caddayntii weeye yaquulu uu ku qowlaya alrajulu ninku idaa zukiya haddii la ammaano fallay ammaantiiyo waxyaalo ku tacalluqsan abwaab horeynu kuba soo maray waana taas dadkan dee ruux in bal baab gaaru uba dhigtay kuwa madaaxinta in wejigooda cid saa looguba saydho la hoojiyo oo waa bal maalan taasa waa adigu dee ficilka caynkaasa diidma la isuba diidayo laddaba shaksigii haddii la ammaano xadiid marfuuci nooma soo socdo athar bay noo soo socota bacda saxaaba lagaba soo naqlayo waxa ay tahay ammaantaas si aanu ugu kadsoomin oo de aanu isaga taasi uu keenin naftiisiiyo bal matalan cujbi naftiisiio laba yaabayo isagoo idhaa adigaba cidi kaama mudna iyo waxaanaad mudato hadhow dhici karta khayrkii iyo daacadii uu laba imanayaba inuu kaba gaabsado ama quruur iyo cujbigalo si aanay taasba uba dhicin de waana waxaa la rabo haddii ruuxa lagu ammaano arrinka uu milicsade bal wixii uu ku qowlayay waana ahar lainoo soo naqliyo bacda saxaaba lainooga soo naqlinayo xadaثna mkhlد بن malik qal xadaثna xajaaج بن mحamedi qal aخbarana mubaarak بن fadalata fudalatal can bakr bn cabdالlahi الmuzaniyi can cadiy bn ardata qaala kana الrajul min aصxaabi الnabiyi slى الlahu عalيه waslm bal xagga sanadkan mkhlad ibn malik waa nin hiqo oo kolley bukhaariun wax ka wariyo صaxiixana waa kaga wariya xajaaj ibnu moxamedna waxaan filayaa hore marinoo soo marno waa xajaaj ibnu moxamed alacwar almasiisi kolley aada u mashhuura mubaarak ibnu fadaalahan fudaala ay dhacday mala nusqooyinka qaarkoodna taxriif meelahan waaba galay ibnu mubaarakiyabaa dhacay laakiin waa isaga mubaarak ibnu fadaalo weeyaane waa nin reer basro ahaa oo kolley dadkii iyagu atbaacu taabiciintii ugu waaweynaa bal xataa se qaar markaa taabiciin waa nin la mucaasarooday isla waqti ahaayeen laakiin aan saxaabo aragba bukhaari kitaabkeennana waa kan kaga wariyo saxiixana tacliiqaat maaha si kale ugama wariya laakiin axaadiid mucallaqa ama meelo mucallaqa waa kaba wariya abu da-ud iyo tirmidi iyo ibnu maajahiyana way kaba wariyaan kolley sidiisa saduuq buu yahay laakiin waa nin tadliis iyo waxyaalaha caynkaasa uu kaba dhaco ama bakr bn cabdillahi musani hore inuusoo amreen waa naad qiimo badnaay cadiy bn ardatna cumar bn cabdilcaziiz buu cumaashiisii kaba mid ahaa waana nin taabiciya kitaabkeenan aladab lmufradun kuba sugan ee kutubtan kale usuusha iyo wixii soo raaca aan riwaayo ku lahayn xaafid ibnu xajarna maqbul uu kaba cabiro ibnu xibbaanna kitaabkiisan hiqaadka ayuu ku soo arooriyaa haddaba ninkaa taabiciga wuxuu yidhi kaana rajulu ninku wuxuu ahaa min asxaabi nabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay asxaabtiisa kaba mide idaa zukiya haddii la ammaano qaala wuxuu odhan jiray allahuma laa tu'aakhidnii bimaa yaquuluuna waqfir lii maa laa yaclamuuna taasuu odhan jiray allahuma ilaahay ow laa tu'aakhidnii hay qabano bimaa yaquuluuna waxyaalahan ay leeyihiin oo ujeeddadu waxyaalahan dee iyaga wanaag baaba u muuqday wanaaggii bay kuga sheegayaan umuuraha caynkana aniga ciqaahay ciqaabinoo waa iyadoo waxyaalahani ay cajab geliyaan ay quruur ku ridaan oo isla weyne ay kuba ridaan taas oo kale waana noocii uu lahaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iyadoo ruux la ammaanayo nin nin ammaanayay uu yidhi qadactum aw ahlagtum de qadactum waa aw ahlagtum de ahlagtum aw qadactum cunuqa rajul waa halaagteenba ruuxa caynkan eesan u ammaanaysaan waa haddii dee waxaan intuu kuba kadsoomo uu yidhaaha cidba kaama mudna guruur iyo isla weyne ay gasho hadiyo goorna ammaanta ruuxa wejigiisa laga ammaano oo waxyaalaha maxaadiirta kaba timaadee la isuba diiday in dee ruuxa bal hortiisii lagaba ammaano haddii dee arrinkaasi uu kaba dhalanayo haddaba taas waa ti uu yidhi oo bal umuuraha caynkaasa aniga hay qaban oo waxyaalahan ay iguba sheegayaan dhici kartana inaan sia ay iyagu u qaateen ba arrintu aanay ahayn ilaaho bal waxa weeyaan hay qaban oo arrinka caynkana fidno iyo haygayaba yeelin ciqaabna haygaba dhiginba waqfir li ii dhaaf ma la yaclamuun oo dadku dee waxyaale ayaaba dhici karta inay daahir ahaan arkaan ruuxiina ay ku ammaanaan waxaa dhici karta waxa ay kuba ammaanayaan daahir ahaan haddii baatinka iyo xaqiiqada la eego iyo nafsul amarka wax laysku ammaanoba inaanu ahayn oo ruuxani wax dee an ama niyadiisoo xun daraaddeed iyo ikhlaas la-aan iyo aanay umuurahani wax dee ruuxii uu wax ku helayaba aanay ahayn taasi way dhici kartaa dadku ma oga ruuxan ay dee wanaagun ay kaba arkeen ay daahir ahaan ammaanayaan inuu acmaal xunxunoo uu qarsado ilaahay subxaana watacaala aan kaba qarsoonayn laakiin dadka kaba qarsoon inay taasi jirtana waa suurtagal marka waxyaalaha aanay war u hayn eed adigu og tahayna ilaahu iga dhaaf dee waxa ay leeyihinna hayba qaban bayhaqi oo shucabli iimaanka dariiq kale kuba wariyey ama bacda iyagana san oo kale ugaba soo naqliyey waxaa ziyaada la socotay wajcalnii khayra mima yadunuun ilaaho waxaad iga dhigtaana waxan ay u malaynayaan oo dee ruuxii hadday wanaag u maleeyeen wixii uga muuqday daraaddeed iyo halkaa ay dee aan laba joogo iyo saan laba ahay mid kasii khayr badanna igaba dhig say iyagu moodayaan ee malaynayaanna mid kaba sii khayr badan igaba dhig waxa aanay ogeyne ii qarsoonay dee ruux kasta naqiisa iyo ceeb waa leeyahay dadkan waxa weeyaan ilaahay asturay oo uu qariyey bal maalan taas aanay ogeyne igaba dhaaf waxyaalaha ay sheegayaanna ilaahu subxaana hay qaban taasay odhan jireeno macnaa waxa weeye ruuxii haddii laba ammaano waa alfaadaha iyo waxyaalaha salafkii noogaba soo arooray inay odhan jireen ruuxan la ammaanay baana odhanaya hadalkan isagoo dee arrinkaasna kolley ay tahay waa duco waa baryo ilaahay la baryaye iyadoo uu leeyahay un ammaantan waxyaalihii ka dhalanayey ka ratimayey ee ama guruur iyo isla weyni iyo cujbi iyo waxyaalaha caynkaasa ruuxii inay saasi gasho ilaahu taa iga badbaadi waayo toodan hadday waxyaalahaasi kaba dhashaan oo kale dee waa waxaa halaaga keena waxaa camalkiisi in la buriyaba keena haddaba taasoo kale waxyaalaha ii qarsoon ee xumaan ee aan sameeye iyagu aani ka warhayna ilaahu adigu igaba dhaafo saa iyagu moodayaan si kaba sii khayr badanna ilaahu igaba dhig macnaa waa hadalka laba odhanayo ee ruuxii la ammaanayo odhanayo xadaثna abu caasim عan اlأwزaaciyi can yaxya bn abi kaثiiri can abi qilaabata ana aba cabdالlahi qaala liabi mascuudi aw abu mascuudi qaala liabi cabdالlahi bal kolley waa waxaynu alfaadaha ayaynu kusoo jirnay lafdigaas dee ahaa dadkii in la yidhaaho halaka naasu oo kale iyo in munaafiq sayid lagu yidhaha macnaa alfaada ay tay in layska dhowro oo la ysaga digayo in layskaba ilaaliyo bal tadna kolley taa qeybtaasay raacaysaay oo kale in walow dee geesin waxa weeyaan ammaanta nimaka ama baabkay kasoo gelaysa laakiin kolley qeybtaa kaley raacaysaa xadiidka ama aharka xadiidka inoo soo socda abu caasim abdaxaakim ibnu makhlad oo sheekhan bukhaari ah kolley muslimiina waxa way ka wariyaan waa siday kaga wariyaan horeynuu soo maray awsaacina waa imaamkii abu qilaabana cabdillahi bn zayd aljarmi isagana horeynuu soo maray marka ana abaa cabdillaahi baa halkan inooguba sugan abaa cabdillaahigan sida sunanta abi daawuud kuma sugan waa xudayfat waa xudayfat bnu lyamaan weeye oo waa xudayfat bnu lyamaan saxaabigaas baa kunyadiisu abu cabdillaahi ay tahay abu mascuudna waa saxaabi kale cuqbat bnu camrin albadri alansaari kaasba weeye abu mascuud albadri weeye marka labadan saxaabi baa iyagoo kulmay mid ahaan ama xudayfa ku yidhi abaa mascuud ama abaa mascuud buu ahaa ka hadalka yidhi ee su-aasha laba yimi tan oo wuxuu idhi ana abaa cabdillaahi abaa cabdillaahi waa xudayfat bnu lyamaan baa nidhi markaas ayaa qaala wuxuu idhi liabi mascuudin abi mascuud wuxuu ku yidhi aw abu mascuudin aw amase qaala abu mascuudin be abu mascuud baa wuxuu yihi ama abu mascuudin baa qaala yihi liabi cabdillaahi xudayfa maa samicta maxaad maqashay annabiya sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay dee waxa weeyaan yaquul fii zacama yaquulu fii zacama lafdigan zacama ee dadku ay isticmaalaan rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh maxaad ka maqashay isagoo lafdigaa kaba sheegaya ama cibaaradaa zacama taas qaala markaa wuxuu yihi kolba kii su-aasha la weydiinayay waana xadiid inoo marfuuca shaki la imaka shaki halkan galee xadiidka oo lale marka ama abu mascuud buu ahaa ka imanka xadiidka warinaya mise waa abu cabdillaahi xudayfat bnu yamaanna xadiidka wax alla waxay yeelaysaa ma jirto waa saxaabadii unbay kaga mid yihiin cadaala dhammaan wada sugnaatay marka iyaga oo la garaba waayo haddii la yidhaha axad asaxaaba saas yidhi oo la ibhaamiyo ama cayntoodii lagaba shakiya ina xadiidka wax darara ma keento dadka kale ku keeni lahayd ee iyagu dee kuwa cadcudoole ah oo cadaala ay usugnaatayna leh kuwa aanay cadaala usugnaana leh laakiin asxaabta ilaah baa wada tacdiriyo waa wada cuduulo markaa haddaan cayntoodii garan weyne iyo iyo haddii sanoo kala shaki galo ina xadiidka waxay u dhimaysaa ma jirto taas wey haddaba kolba kii yidhiba waxa weeyaan rasuulka ilaahay inoogaba soo naqliyeyba wuxuu yidhi markaa qaala rasuulka ilaahay baa yidhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh bisa madiyat rajuli macnaa zacama oo lafdigaasa cibaaradaas ayuu ka hadlayey lana weydiiyey rasuulka ilaahay maxaad ka maqashine laba yidhi markaasuu yihi bisa waxaa xumaaday madiyat rajuli nin gaadiidkii waxa u xumaaday dee qowluhu zacama weeye maqsuuskii kan buu noqonaya hadalkaa uu odhanaya zacama saasuu dee fulaan sheegtay ama saasaa la yidhi sheegteen hadalkaasi nin wuxuu gaadiid kaba dhigto hadalkiisii gaadiid ugaba dhigo waa waxa u xun macnaha waa cibaaro liidata xun weeye bal taas baan kaba maqlay wey bal horta lafdigan zacama asal waxa uu ah an tuqaala fi اlamri aladi laa yuqafu calaa xaqiiqatih waxa aan la hubin xaqiiqadiisa iyo aan dee lataala ogeyn ayaay u isticmaalaan oo kaas baa asal u ahaa haddii la yidhaha zacama fulaan waa hadalkii aan la hubinoo saasuu sheegtay saasuu dee hebel sheegtaydo ujeeddadu waa waxa laga shakisan yahay ama aan la hubin xaqiiqadiisii laga dee aan la garanahayn ayaa lafdiga caynkana kaas baa asal u ahaa qur-aankana meelihii ay timiba ee ama waa qoom madmuumiinah waa waxyaalihii ay sheegteen ee ictiqaadkoodii xumaa warramidaan warramitaan lagaba warramayiyo taasunba heedoo ashyaa madmuumun bay uba timin qur-aankana zacma aladiina kafaruu iyo debal kole taas bay uba timin marka waxa weeye oo bal horta asalku taas buu ahaa macnuhu xadiidkuna wuxuu noqonayaa waana dee si ay dee iyaga loo isticmaal jiray haday tahay marka waxa aan la hubin iyo waxaan la garanayn iyo lafdiga caynkana uu ruuxu isticmaalo tanna badsaduu zacama zacama zacama dee wuxuu ku dhacayaa been buu kuba dhacayaa waxaan bal maalan wuxuu la mid noqonaya un markaa bixasabi imri'in min alkadibi an yuxadida bikuli ma samic oo kale si taas oo kale uu la mid noqonayaayo ruuxu haddii uu tan badsado arrinkiisuna ay tahay waxaan la hubinen xaqiiqadiisa la garanayne tii asalkeyd inuu isticmaalayo dee marka dambe beenunbuu ku dhici waxyaalaha caynkaasna been bay isagaba badan yihiinba taaba weeye waa marka dee teedii looba isticmaalo marka macnuhu xadiidku wuxuu noqonaya waa iyadoo laynagu baraarujinayo wixii akhbaara ee warara ee aan maqlanayno aynu dad usii sheegayno bal inaan iskaba hubsanno oo waxa weeye aynu wixii la og yahay aad og tahayna aada sheegto wixii kaleen la hubin ee aada maqlaysana laga aamuso waayo haddii aad ama zacamo isticmaal ama aada badsataba oo saasaa la yidhi hebel saasaa lalahaa iyo waxaasun ay noqoto wixii la maqlayino run iyo beenba uu yahay bal beentu ay badan tahay ruuxu beentiiba kuba dhacaya de waana tii xadiidka kafaa bilmari kadiban an yuxadid bikuli ma samic ruuxa waxa weeye waxaa been ahaan ugu filan inuu wax alla wixii u maqlaba ku sheekeeyo waayo runiya beenba waa maqlaya beentiiba adna badan hadduu wuxuu maqlaba sii gudbiyo isagoon hadda been kale uu qastay aanu jirin ayuu beentii kuba dhacaya tanna kolley zacmiga waa waxaan la hubin ee ama laga shakisan yahay ama aan laba hubin baa loo isticmaalaa taaba weye xagga cibaarada madiyat rajul madiyada asalka hore waa gaadiidka la raaco raaxilada iyo wixiibaa la raaco oo ruuxu markuu doonayo inuu meel u safro meel tago dee waxa xaajadiisii gaadhsiiye uu fula madiyadiisii weeye marka ruuxuna wixii bal matalan uu isagu doonaye xaaje dee doonaye inuu sheego markuu adeegsado cibaaradan zacama waana inta badan wax laga shakisan yahay ama aan la hubin oo kale waxay deetii noqotay kelimadii zacama ay noqonaysaa si gaadiidkaas oo kale lagu gaari jiray meeshii loo jeeday ayuu kana xadiidka aan asal lahayn ama aan la hubin ama uu bal maalan iskaba fogeynayo markuu taa u isticmaalo gaadiidkeed markaa gaadiidkuu isticmaalay waxaa beenta iyo waxaan la hubin u isticmaalay baa cibaaradu noqonaysa macnuhu waxa weeye waa waxyaalaha aan la hubin in la iskaba daayo taasi iyadu waa ta asalka waxaa jirta kolkol iyadoo zacama laba isticmaalo hadal muxaqaqa oo lahuba loo isticmaalo iyada markaa oo ay la mid noqoto un qaalo ay la mid noqoto axaadiidna taasi waabay kusoo noqnoqotay oo dimaam ibnu taclaba xadiidkiisii isagoo rasuulka ilaahay uba yimi ciddii rasuulka ilaahay dirayna ay gaadhay oo ay isaga gaadhay warkii u gaadhsay baa wuxuu kusoo celcelinayay zacama rasuuluk rasuulkaaga iyo ciddii aada noo soo dirtay wuxuu sheegtay macnaha wuxuu yihi rasuulka ilaahina uu rumaynayay run buu sheegay buu lahaaba oo kale marka awqaadda qaarkeed laftigan zacama waxaa loo isticmaalaaba wax la hubo oo ay qaalo la mid noqoto hadday iyada taa tahay waxaan loo isticmaalayaa wax shaki ama takhmiin iyo male iyo taa aanu ahayn iyada basi kuma sugna haddii taa loo isticmaalo bal waxaa la yidhaha sibawey kitaabkiisan dee naxwada cunwaankaasun xambaarsan waana madbuuca alkitaab magac kale ma lahayn meelo laga yaaba toddobaatanayeynay gaadhaysa ama casharaad isagii uu ogol yahay raalli kaba yahay ayuu kusoo naqliyaa zacama alkhaliilu zacama alkhaliilu zacama alkhaliil maaha wuxuu iska fogeynayo wuxuu iska beri yeelayo isaga isaga tiirinayo maaha waa wax isba qowlkiisa ah macnuhuna waa qaala alkhaliil axaadiidana way kusoo yar noqnoqotaa taasi marka haddii zacmiga wax la hubo oo dee qowlkii muxaqaqa loo isticmaalayo macna qaalo loola jeedo iyada taasi ta loo diidayay maka halkan maaha ee waa wixii markaa shaki iyo waxaan la hubin iyo male iyo bal waxyaalaha caynkaas in xaqiiqadiisa la ogeyn marka loo isticmaalo ta caynkaasa ayay tahay tan madmuumka ah oo macnaha halkan imika dembi baa ugu sugan iyo lafdiga caynkaasa isticmaalkii iyo iska dheerayntii waana marka asalkiisu taa yahay wey hadduu macnaha kala noqdo basi kuma sugnaa بئس مضية الرجل حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عمر بن يونس اليمامي قال حدثنا يحيى بن عبد العزيز عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلبي أن عبد الله بن عامر قال يا أبا مسعود قال له حديث كيني مكان كوصو بحنا الطريق كلا يا شيء ziyaado matingina ay noo soo kordhayso halkii labada saxaabi ay ku wada jireenna imaka labadii mid ahaan baa la weydiinayaa oo nin kala weydiinaya on saxaabigii labaad ahayn intaaba weeye xagga sanadka cumar ibnu yunus alyamaami waa nin hiqa ah oo atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeyey ka mid ah magaashii yamaamo magaaladii la odhanayay baana ama degaankii baa loo nisbeeyey reer bani xaniifiya ay degi jireen iyo musaylimatulkadaab iyo degaankoodiiba ahaa ninkan kale isaga kuba xigay yaxya bnu cabdilcaziiz waa nin kunyadiisana abu cabdilcaziiz la idhaha reer urdun ahaa markii dambena isna yamaamo degay oo dadkii atbaacu taabiciinta ugu waaweynaa kaba mid ah oo ibnu xibbaan iyana ay hiqaadkiisa uu kuba sheegay ibnu xibbaanba ama cabdillaahi dee abuqilaabahan waa ti imakaan kaba soo marnay abulmuhallab baa sanadkii imaka uba soo kordhay waa nin abuqilaabo u adeeroy isku reer yihiin oo reer jermi mathalan magaciisa camruna way yidhaaheen cabdiraxmaanna way yidhaaheen adigu camr ibnu mucaawiya ama cabdiraxmaan ibnu mucaawiya ama ibnu camri bal adigu kunyadiisa buu aada mashhuur ugu yahay magaciisa dhowr wax bay sooba naqliyeen waana nin hiqo oo taabiciintii raggii ugu waaweynaa ka mida waa nin weyn isagu ninkan taabiciintii waaweyneydoo kitaabkeennan aladabulmufradna waa ku sugan yahay muslimna riwaaye waa ku leeyahiy asxaabu sunan alarbac bal taaba weeye haddaba markaa muxuu yidhi abuqiil can abilmuhallab ana cabdاllahi bna camrin eeg markii hore abulqilaaba isa xadiidka waa warinayay lakiin wuxuu uhi ana aba cabdillaahi qaala li abi mascuudin macnaa labada صaxaabiya uu inoo magacaabay mid ahaan baa ku yidhi ka kale maxaad ka maqashay rasuulki ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh isagoo zacamo leh abuqilaabana kolley waa nin taabiciya caalim ahaa hiqo ahaa kolley qiimo badnaa bal waddankiisii ugaba tegay iyadoo qaadinimo lala hadal qaaday ayuu ciraaqba kaba tego isagoo shaam ku maqan oo xaggaa arrintaa ugu maqanoo ayuu kuba dhintay xaggaas laakiin waxay yidhaaheen irsaalkiisaa badan kolkol saxaaba aanu laba kulmin oo de ayuu de axaadiidsan oo kale isagoon waasidada sheegin wariyaayo qolooyinkaa waxaabay kuba tiriyeen abu cabdillaahi ama xudayfat ibnu lyamaan oo kale iyo oo hore u dhintay iyo bay dadka matalan aanu laba kulmin kuba tiriyeen imika laakiin maxaa halkan noo soo kordnay saxaabigii isagu toos ugama warinayo abulmuhallab oo adeerkii ah oo isaguna hiqo ah oo ka weyn oo taabici weyn oo raggan hagaag usoo wada gaadhay buu xadiidkii kaba warinaya waxaana abulmuhallab yidhi ana cabdاllahi bna caamirin cabdاllahi bna camir cabdullahi bna camir sanadka ka mid maaha imika na xadiid kama warinayo xadiidka waxaa warinaya abulmuhallab baa aba mascuud kaba warinaya saa weeye ee tani waa hadalku waa dikri uun matnigiiba buu raacay waa ninka cabdullaahi ibnu caamir la yidhaah baa su-aashan weydiiyey markaasna goobjoog buu ka abulmuhallab xadiidkana wuu ka maqlay marka abulmuhallab ba abu mascuud noogaba warinaye ninkani su-aashan buu lahaa laakiin xadiidka ruwaadiisa kuma jiro waxaana saaxib fadlilaahi samed uu kaba dhiga cabdullaahi ibnu caamirkan inuu yahay cabdullahi ibnu camir ibni qurays waayo nin cabdullahi ibnu camir ibnu rabiico saxaabi yara ayaa jira oo kutubta lixdaaba ku wada sugan abiina saxaabi weyn yahay muhaajiradii xabasha abihi kaba mid yahay laakiin kan cabdullahi ibnu camir ibni quraysa waa nin reer cabdishamsiya waa nin markaa basre iyona isagu waqtigii cuhmaan amiirba kaba noqday in dadkii kollay bilaadaasha markii wixii ciraaq kaba sheeye futuuxaadkoodna kollay qayb kaba ahaa ciidamada qaarkood iyo magaalooyinka qaarkood raggii qabtay kaba mid ahaa halkanna kollay inin marka la eego wilaayadiisna ay fiicnayd oo halkaaba degana cabdullahi ibnu camir ibni qurays laba yidhaaho waa ninkaas waqtigii rasuulka ilaahay buu dhashay malaa laakiin dee wax yar buu ahay waa loo geeyaa la yidhaha rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh isagoo taxniigii u sameeyey waqtiyadaas dee sanadii ugu dambeeyey un rasuulka ilaahay noloshiisa bal waxaan leenahay sida uu saaxib kutubta lixdaana riwaayo kuma laha sidaa daraaddeed tarjamo kuma laha kutubtan sida tahdiibu tahdiib iyo tahdiibulkamaal iyo tarjamo kuma laha cabdullahi ibnu camr ibnu qurays markuu yahay sababtu sanadkaanu ka mid ahayn qaala wuxuu yihi markaa cabdullahi ibnu caamir ya abaa mascuudin abaa mascuudow maa samicta maxaad maqashay rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam yaquulu xaalu ku qowlaya fii zacamu macnaa lafdigaa zacamu rasuulka ilaahay isagoo wax ka mxuu wax ka sheegaya ma maqashay maxaad ka maqashay rasuulka ilaah oo lafdigaa isagoo wax ka markaa ka hadlaya ama dee wixii uu yidhiba ee ku tacalluqsanaa lafdiga qaala wuxuu yihi abu mascuud samictuhu waan maqlay yaquulu xaaluu ku qowlayo bisa madiyat rajul macnaa zacamu lafdigaa zacamu ama zacama sidaasaa lalahaa weeyaan sidaasuu hebel sheegtay ama sidaasay lahaayeen waa nin gaadiidkii wuxuu dee ujeedadu hadal kiisii ah hadal aan la hubin oo beena wuxuu gaadiid ugaba dhigto uu kuba gaadho waxa ugu xun weeye sida gaadiidka maqsadkii lagu gaadhayo kale ujeeddadu waxa weeyaan waxaan la hubin iyo wixii la malaynaya baa lagu soo naqliyaa been baanay waxyaalaha isagaba badan waana wixii ay ahayd in lagaba aamuso inaan laba isticmaalin markaa ruux gaadiid wuxuu kaba dhigto hadalkiisa ugaba dhigto gaadiid waa waxa ugu xun sacamo wasamictuhu waan maqlay waa rasuulka ilaahi yaquulu xaaluu ku qowlayo lacnulmu'mini ka qatlih tani waa qeyb dee axaadiid kalena inooguba timi ruuxa mu'minkaa lacnada la lacnadaa dilkiisoo kale ay tahay waa xagga xurmada iyo ismiga iyo taas oo kale lacnigu wuxuu yahay waa iyadoo lagu habaaro ruuxiisi ilaahay naxariistiisa ka dheereeyo dee waxaana lacniga mutay ruux la ogayay gaalnimo inuu ku dhintay oon dee naxariis ehel u ahayn oo xataa gaalkii noolaa ayaa la yidhaahaa lama lacnadayo oo dee waxa weeyaan lama lacnadayo in lacniga wuxuu noqonaya habaar lagu habaarayo inuu ruuxan ilaahay naxariistiisi kaba dheereeyo rasuulka ilaahay xataa wuxuu diiday xayawaankan caadiga ah in la lacnado oo waxa dhacday isagoo iyo haweeney maalin hal ay fuushanayd ama awr ay fuushanayd ay lacnaday inuu yidhi hal la lacnaday ama naaqa hal bay hayde annaga nama raacayso dadkana way ur iyaduna way fuushanayd alaab dadka kale ay leeyihiin oo dadkii lugeynayeyna waabay u siday halkiibaa ragkii lagaga dhigo hashii la sii daayo faraa lagaba qaaday de maaha hashii hadda milkigeedii uu kaba baxaye laakiin rasuulka ilaahay hal caynkaasi safar ahaan lama gelaysa weeyaanoo waa kelimadan xumideeda ay xun tahay iyo inay dembi weyn tahay marka xagga ka qatlihina dee tashbiih waa xagga ismiga iyo xurmada iyo xaaraamnimadka ayaa ruux mu'mina in la lacnaday ay la mid tahayba iyadoo nafta laga gooyey oo kale waa xagga dembigay kula mid tahay in axkaamtii kale qisaas iyo waxyaalaha caynkaas iyo waxaa lama laha ee waa xagga ismiga iyo xaaraamnimadka lacnulmu'mini ka qatlin baabun laa yaqulu lishayin laa yaclamhu allahu yaclamhu waxaan ku jirnaa alfaado ay tahay in laga dhowrsado ama dee barhkoodna waxay noo raacayeen inaan haddii laba yidhaaha aanay dhib lahayn iyaduna alfaado caynkaas oo halkan sheekhu raximah llahu tacaala abwaabtan kuba ururiyey marka wuxuu uhi laa yaquulu ma odrhanayo lishayin shay laa yaclamu aanu ogeyn waxani inuu jiro waaqac yahay inuu jira aanu war u hayn allahu yaclamu ilaahay baa og waxaan oo de inuu jiriyo taa cibaaradaa ma odhanayo bal aarkaa horta gaadhayna markaasaan maqsuudka kusoo laabayna xadaثna عaliي بن cabdالlahi qaala xadaثna سufyaan waina cuyayna qaala qaala camru camarkan sufyaan ilaaqaana waa camr bnu dinaar weeye waa ninka dee caalimka ee taabiciga culimadii waqtigiisii kaba mid ahaa raggoodii ugu mudnaa sufyaan kol hadduu idlaaqo sufyaan ibnu cuyayna camrun waa camr bnu dinaar weeye qaala qaala camru can ibni cabaasin ina cabaas buu kaba warinaya laa yaquulanna ina cabaas baa muxuu idhi laa yaquulanna yaanu odhan axadakum axadkiin shayin shay laa yaclamu aanu ogeyn bal waxani inuu jiro iyo inuu waaqac yahay iyo taasoo kale allahu ilaahay baa yaclamuhu ogyaanu odhan wallaahu ilaahayna yaclamu u ogyahay kayra dalika arrinkan uu isagu sheegaya san uu yidhi si ka duwan uuba ogyahay oo fa yucallimu llahu uu ilaahay baro markaa uu noqdo dee ruux barayo oo kale ilaahay maa laa yaclamu waxaanu ogeynba fadaka kaasi cinda allaahi ilaahay agtii cadiimun waa ku weyn yahay waa shay weyn weeye waa wax foolxun lafdigaa la iskaba ilaaliyo bal cibaaradu horta waxa weeyaan in ruuxu dee kolley kala qaad iyo tafsiil bay yeelan ruuxu shay baa jira inuu jirayo in kala war uma hayo isagu taas laakiin ilaahay subxaana wa tacaala dee hadduu waxaani wax jira yahay iyo waxaan jirin hadduu yahayba wax ka qarsoomi ma jirto marka arrinku waxa weeye isagoo cilmigii ilaahay isaga celinayo ole waxaa ma og anuu ma garanayo dee ilaahay baa hadduu dee waaqac yahay iyo haddaanu waaqac haynba ilaahay baana kaba qarsoonayn arrinku hadduu kaa yahay iyada wax ba'si oo cibaaradaa kuba sugani iyada ma jirto laakiin waa maxay tani waa shay baa kaba soo qaado in shaygan imaka in waxa weeyaan ma oga inuu waaqac yahay waa wax shaki kaga jiro waa waxaanu hubin markaasuu haddana sheeganaya inuu ilaahay og yahay saa dee inuu yahay iyo waxaasi inuu jiro saa yahay wixiina isaga wuxuu og yahay uu yaqiinsanayo inuu jiro uu ogyahay mahay oo wax shaki kagaba jiro ama waxaanu hubin ama aanu ogeynba inuu jiro markaasuu leeyahay ilaah baa og inuu jiro oo kale dee taasi waa kadib cala allahi subxaana wa tacaala bay noqon ilaahay oo subxaana wa tacaala uu kaba been sheeganayay noqonaysaa waana kan arrinkan ibnu cabaas sheegay oo ah waxaan ilaahay ogeynuu dee ka dhigayo si wuxuu ogeysiinaya isagii oo taas bay noqonaysaa marka hadalka caynkaasa in layskaba dhowro taasi ayaa mudane bal waxaan leeyahay malaa waxa tafsiir ama hadal yaroo aada u fiican oo imaam nawowi leeyahay kitaabkiisa aada u qayimkee kitaab ladkaar waxyaalo badan oo umuuraha halkanana way kusoo arooriyaan khaasatan qaybta dambe dee kitaab xifdi lisaan iyo waxyaale ayaa kuba sugan iyo umuuro badan oo dee ayaa uu kusoo arooriyaa qaybta adkaartee hore markuu dhameeyo kitaabka intiisa waxaa abwaabtiisana kaba mida alfaado baab uu dhigtay alfaado in la idlaaqo laysu diiday oo imaka halkan xadiidkii horen kaba soo maray iyo kuwaasoo kale iyobuu soo arooriyaayo waa alfaada laysu diiday ama nahyi kuba yimi idlaaqeeda isagoo haddana raaciya alfaado bacda salaf laga soo naqliyey inay diidi jireen oo laakiin dee marka daliil ahaan la eego wax daliilo oo karaahadiisa keenaya ama nahyi aanu jirin oo dee layska idlaaqi karo taasna waa uu dhigtaayoo kale marka waxaa hadaladiisii kaba mid ahaa waxyaalaha alfaada kuwa u xunee madmuumkaa waxaa kaba mid ah in badan oo dadka ka midi waxay caadaysteen oo wuxuu yidhi haddii axadkood doono inuu shay kuba dhaarto waaba shay dhici kartay inaanu jirin buu ogyahay inuu ku dhaartona waa doonaya wuxuu ka xalaal meeradanaya iska dhowrayaa inuu yidhaaho wallaahi oo xalifkii buu diidayaa inuu kuba dhaarto ama ha noqoto dee isagoo isle haddaad dee taa ku dhaarato hadhow kafaara ku laazimina wixii sanba ma ahay ama isagoo magacii ilaahay weyneynaye laakiin dhinac kale u wareegayaayo wuxuu odhanayaa allahu yaclamu maa kaana huwa kada ilaahay waa og yahay waxaasi inaanu dee saa aanu jirin eeg wallaahi dibuu iska dhowray dhaartii ama xinsi ha kaba baqda ama wax kale markaasaa muxuu odhanayaa ilaahay waa og yahay wuxuu inuu saa yahay de waa dhici karta dadkii waaba inay kaba rumaystaan iyo waxyaalahaasi waa imanaya marka wuxuu leeyahay suuradaasoo kale hadduu yidhaha allah yaclamu ma kana huwa kada hadduu isagu ye yidhaahay waa ogyahay wixii daba inuu saaye ama wixii dee saas ah ama arrinku inuu taaye waa ogyahay hadduu arrinkii agtiisa ay yaqiin tahay oo uu yaqiinsanayo wuxuu huba ay tahay ba'si kuma sugna waa hadalkii horeed markii hore lahayd laakiin haddii shaki kaga jiro oo uu ka shakisan yahay waa waxaanu dhaartiiba u diiday inuu guba dhaarto shaki baa kagaba jira wuxuu yidhi na allahu yaclamu kada taasi fa huwa min abaqaxi lqabaaix buu leeyahayba waa waxyaalaha xun kuwooda ugu liita oo macnaa arrinkii maxaa ku sugan alkadibu cala allahi oo shay aanu isagiiba hubin inuu yi jiro shaki kaga jiro ayuu leeyahy ilaah baa og hadduu leeyahay ilaah baa og waxaan inuu jiriyo in kale ilaah baa og taas iyada waa baab kale laakiin waxay buu leeyahay ilaah baa taa ogo ilaahay waa ogyahayo saas oo kale waa alkadib cala allah ayay taasi noqonaysaa marka waa shay aad iyo aada u xuno haddii bal maalan arrin kale uu soo naqliyo uu leeyahy weliba arrin kasii xun baaba jirto waxaa halkaa kaloo kaba dhalanaya hadduu leeyahay wixiina maba jiraag waa waxaan jirin waxa uu kaba shakisayey ilaahay haddana sidan uu ku ogyo ilaahay waa ogyahay inuu saa yahay hadday tahay waaba isagoo ilaahay kuba sifaynaya inuu anahu yaclamu lamra calaa khilaafi ma huwa arrinkiinu ku ogya san uu yahay si aan ahayn si kaba duwan oo dee taasna kolkol ay kufriuba keeni karto bal calaa kulli xaalin waxaan leenahay hadalkan ibnu cabaasna waa taase kolley umuurahan ba asal waa hadalka imaam nawi adkaar kuba sugan haddii ruuxu uu leeyahay ilaahay waa ogyahay inuu waxa weeyaan sa arrinkan waa ogyahay arrintiisna ay tahay ilaah uu cilmiga xaggiisii u celinayo anigu ma ogaye laakiin waxani hadduu jiray iyo haddaanu jirin bay ilaah baa og hadday tahay basi kuma sugna oo dee ilaahay wixii jirayna waaqic ahaana waa ogyahay waxaan jirin hadduu xataa dhici lahaay oo uu jiri lahaana dee suu noqon lahay ilaahay waa ogyahay arrintu hadday tahay tahay laakiin wixii oo shaki kaga jiro ama uu ogyahay inaanu jirin hadduu leeyahay ilaahay waa ogyahay inuu jiro waxaani de waa been uu sheegayo bal ilaahu dee ku been abuuranayo weeye markaa taasi waa ta madmuumkaa waana tan dee imaka ibnu cabaasna leeyahy waxaa kaloo kuba sugan dee waxaan ilaahayba ogeyna wixii kole haddii sani aanu jirinba waaqicba ahayn oo haddana leeyahy ilaahay baa og inuu waxaani jiro saa arrintu ay taho xaaladu saa ay tahay oo kale ilaahay ogeysiinayo oo barayo waxaanu ogeyn oo kalena way noqonaysaa ee bal kadib cala allahi subxaana watacaala tacarudkeedna way kuba sugaysaa imaam nawi yidhaahnoo macnaa bal waa alfaadaha caynkaasa ee haddii loo jeedo waxaa ilaahay waa ogyahay wixii ka jira anigu se war uma hayo ilaah baa cilmi uleh iyada taas baasi kuma sugnee haddii wixii uu shaki kaga jiro inaanu jirin ama uu ogyahay inaanu jirin le ilaah baa ogo waxaan waa waaqaco waa been uu sheegaya ilaahna deetu weliba been isagoo sheegaya ayay tahay haddana ilaahay subxaana watacaala oo ku been abuuranayuu leeyahy ilaahayna sad waa waxaan ayuu og yahay taasoo kale waa shayga baadilka waa taa ay tahy in layskaba ilaaliyo macnuna kaas buu noqon baab laa yaqul lishayin laa yaclamu allahu yaclamu baabu qawsi uzaxa bal qawsi uzax baabkiisii weeye kaley qawsi uzax wax kale maahae waababa hashan markan roobku da-aye malaacadciduna ay soo jeedo jeegaanta ama deegaanta oo kale midabada yeelatee muuqata taas baa qawsi uzax lagu magacaabaa xagga tasmiyadeeda barhkood baa yidhaha buur baa jirtay musdelifo kuba taallo oo qusax laguma magacaabo malaa dee waqtiyadii hore magacan carabi ay kuba idlaaqday oo meelihii ay ka arkeen ay kaba muuqatay oo taas bay tahay barhkoodna waxaaba yidhaha laftiga loo idaafeeyey waaba ismu shaydaan iyo waxyaalaha caynkaasa waxaan ku jirnaa alfaadihii ay ahayd miyay habboontay in lagu hadlo mise waa ay to waxa fiican in layskaba dhawr laga dhowrsado bal waxa inoo soo socday xagga bal matalan aharka inoogu imanaya ahar un baaba inoo socday taa kasokow waxaa jirtay lafdigan qawsu guzax culimada qaarkood baa idlaaqeeda iyadana ku tiriyey inuu karaaho yahay inay tahay in layska dhowroon taa laga cabirin waxaa raggaa ka mida imaam nawowi raximah llahu tacaala kitaabkiisa adkaar ibnulqayim baa ka mida kitaabkiisa zaad ulmacaad oo kale dee qolooyin kalena ka mid weeye kale umuuraha ay karaahada ugu tiriyeen lafdan idlaaqeedna waa xadiida uu imaam nawiba adkaarka ku soo arooriyo oo ahaa laa taquluu qawsu qusaxin ha odhanina qawsu qusax faina qusax ismu shaydaanin walaakin quluu qawsullahi qawsaxani waa magac shaydaan iska daaya oo ha u idaafaynine qawskii ilaahiya dhaha laakiin xadiidkaasi waa xadiid aada u daciifa aimada qaarkoodna waa mawduuc bay yidhaaheen oo waxaa kaa mida ibnuljawsi iyo de albani iyo bal markaa wadcigiisii wax rasuulka ilaahay kaba sugan maaha marka culimada qaar baaba yidhaahaa wuxuu bukhaari baabkeenan ama uu usoo dhigtay tarjamadan isagoo ishaaraya ina iyadoo la idlaaqaya halkan inoogu sugan aahaar inooguba iman doontee isagoo ku ishaaraya xadiidka aan idhi waaba mawduuc say dee culimada qaarkood qabaan adugu wax sugan ma aha in aimo kale barhkoodna ay dee wadciba kuba xukumeen dee asal la-aan ama dacfigiisa iyo inaan wax karaaho oo ku sugan markaa qowsu qusax in la yidhaah inaanay jirin ishaaro uu ishaarayo oo kale ayuu markaa bukhaari tan ulaba yimi oo macnaa waxaa kuba yimi in qowsu qusax laba yidhaaho karaahadeed iyo diidmadeed iyo nahyigeed inaanay wax sugan ahayn saa daraaddeed laba idlaaqi karo bal taaba weeye dee nahyigan markaan leenahayna waa kaa imaam nawowi iyo bal waxa weeye kolley ibnulqayim iyo qolooyin baa iyagu nahay in lafdigan laga roon yahay in laba yidhaaho oo taa lagu idlaaqa marka la sheegayo taas iyagu kuba tegey walow aan leenahay kol haddaan xadiidku inoo sugnayn waxyaalana ay noo dambeeyaan bal ibnu cabaas oo xadiidkaa warinaya isagoo idlaaqay inay hadalkan inoogaba soo socoto inaan dee waxba haddii lagu idlaaqa aanay dhibaato jirin oonay wax karaaha oo lafdigaa kuba yimi aanay jirin bal horta waa taas barhkoodna waxay leeyihin ba wuxuu bukhaari baabkan uba dhigtayba waa isagoo le may wax karaahii kuma sugno dee kaasi nooma sugno kii muu soo aroorina wax kaloo lagu idlaaqayo ayaa yimi taasi bal waa intan weeye wixii kale iyada matiga inoogu imanaya waa tarjamadan leeyahay way noo soo socotaa oo wuxuu yihi musanifku xadaثana اlxasan bnu cumara qaale xadaثana cabdاlwaariثi can caliy bni zaydi qaale xadaثanii yuusuf bnu mihraana can ibni cabaasi qaala almajaraة baab min abwaab الsamاa bal inta aan laftiga gaadhin kolley xasan ibnu cumarkan xasan ibnu cumar ibnu shaqiiq baa la yidhaha nin labaad oo dabaqada ka dambayso xasan ibnu cumar la yidhaha isna kutubtan bukhaari ama kan dhacdayna waa jira ninkani waa nin adigu reer basraa markii dambena rayi degay oo de waa bukhaari unba kitaabka saxiixana uu kuba sugan yahay wax ka wariye laakiin xataa kitaabka muslim xasan ibnu cumar wax la yidhaha kumaba jiro xasan ibnu cumar wax la yidhaahaba kitaabka muslim iyo bal dee naadir buu ku yahay xasan ibnu camrin ba kalena waa la yarherelayahay laakiin bukhaari horta muslim badaba kumaba sugne bal xasan ibnu cumar ibnu shaqiiq waa nin baa leenahay saduuq oo dadkaas atbaacu taabiciintii raggi la kumarkii ugu waaweynaa sanadka xadiidka cali ibnu zayd waa nin aynu soo marno cali ibnu zayd ibnu judcaan la yidhah walow judcaanku awowgiisa dambe yahay waana nin daciifa cali ibnu zayd oo horeynu kitaabka ugu soo aragnay bal markaa aharkan inoo soo socday sanadkiisa dacfi baa kuba sugan oo dee cali ibnu zayd ibnu judcaan oo daciifa kuba jiro waa ahar daciifaan leenahay saa daraaddeed buu adabulmufrad qaybta daciifka uu albani uguma soo arooriya amaa yuusuf ibnu mihraan waxa uu fadlullaahi samed sheekhan ley kaba dhigay inuu yahay nin kaleo yuusuf ibnu maahik la yidhaaho inay isku mid yihiin ninkaa yuusuf ibnu maahikna waa nin kutubta lixdaaba kuba sugan oo hiqa a weeye laakiin kolley arrinku taas ma aho xaafid ibnu xajar markuu ninkan tarjamaynayay aad bay isugu dhow yihiin wuxuu dhaha yuusuf ibnu mahik maaha kaasi waa nin hiqaa kani laakiin waa nin de bal hadduu ugu wen yahay xasanulxadiidu noqonaya ama saduuq noqonaya xaafidna uu kaba cabiro layinulxadiidniyo kana yuusuf ibnu mihraan baa la yidhaha ibnu judcaan mooye cid kaloo wax ka warisay ma hayno kaa kale yuusuf ibnu mahikna waa nin in yar ka dabaqo sokeeya taabic haba ahaado laakiin hiqa isaga oo kutubta lixdaaba ku wada sugan kanise bukhaari iyo wuxuu kuba sugan yahay adabkiisan iyo tirmidi un ibn cabaas ba muxuu ihi almajaratu majaradu waa ahaar weeye kolleyna la arkaa kutubtaas ama qolooyinka waxyaalahan kaba hadaadi jiray haba noqoteen ama kutubta kolkol waxyaale akhbaaro kala duwan oo majarada lagaba hadlaya lakiin horta majarada waxa weeyaan waa dee bayaadkan iyo cadaankan samada lagu arko oo dee laba yidhaaho waa dee xidiga aada u durugsan oo aad iyo aada u badan oo iftiinkoodii cadaankani iftiinkoodii inuu yahay xidiga dee muqo meesha waa caddahayba waatan waa leeyahay laftigana waa min aljari si wax meel wax la jiiday oo kale majara yidhaahaano waa dee waa waxyaalaha bayaadka almuctarid fi samaa cadaankiisaasna laba yidhaaho waa dee xidigo aada u badan aadna u durugsan marka iftiinkoodii waxaan yahay taas bay bal majaradu horta tahay marka ibnu cabaas baa muxuu leeyahay walow aharku inooma sugmasaan leenahay dee waxaanaba laleeyahayba horta waa albayaad almuctaridu fi samaa baan ihi waa cadaanka almuctarid fi samaa ee muuqda samada kaba muuqda dee habeenkii waana laba yidhaha waa xidigo yaryaroo dee ama iskuba dhowdhow ama durugsan oo fogo dee iftiinkoodaas iyo waxyaalaha ina nuurkoodii u yahay ina xidig ahaan uma muuqdaan haddaba taasi baab min abwaab sama waa albaab albaabada samada kaba mida bal aharka kan ka dambeeye baabulmajaraba ama waxa weeye baabka kan ka dambeeyana wax ziyaada inoogaba iman doonte bal tan he waa albaab albaabada samada kaba mida dee waa samaday kaba mid tahay waa hadal xaqaba inay samada kaba mid tahay وأmا qws qws غuزx faأmaan waa badbaado ayuu yahay min اaraqi araqi iyo dadkii in biyo lagu hafiyo baعda qowmi nuuxi عalayhi الsalaam nebi nuux qowmkiisii dabadeed ee nebi nuux waa tii qowmkiisii biyaha laguba qarqiyey marka calaamadan de waa aayad un haba lama idhaaho de waa cadceedu markayna waqtiga cadceedu soo jeedun bay muuqataa cadceedii iyo radaadkan iyo dhibcahan dhacaya hayay dee waxyaalahaas baabay tahay oo midabada kala duwana ee dee ay kaba muuqanayaane ammaan bay tahay min algaraq bacda qowmi nuuxin bal aan baabka dambe gaadhno waayo waa isla mid un laakiin taas intan aan haysano baabulmajarati majarada baabkeediio bana waxii kuma soo arooray dee kutubta kale waxyaalo kala duwan oo barhkood dee wax asalla aanay ahayna way kuma yimaadaan iyagoo tan kaba hadlayeen xadaثna الxumaydiy qaala xadaثna سufyaan xumaydi kitaabka bilowyadiisina waan kusoo maray cabdالlah بn زubayr baa le waa imaam aad iyo aad u weyno bukhaarina kitaabkiisa صaxiixa waa xadiidka raqم waaxid waa ninka ugu horeeya eh uu kaba wariyo waa imaam qoraysh ah caalim ahaa asxaabtii waaweyneydee shaaficina kaba mid ahaa bal wuxuu raacay marka masr markii uu shaafici dhintay buu soo noqday xijaaziya kuba soo noqday sufyaan ibnu cuyeynana sanado malaa toddobiyo toban iyo sideed iyo tobaniyo gaadhaya ayuu laba joogayo waa dadka xadiidkiisa uguba aqoon badan uguma dabdi badan uu xumaydi yahay qaala wuxuu uhi xadaanaa sufyaan waa sufyaanku waa ibnu cuyeynan can ibni abi xusayni wagayri can abi dufayl ibn abi xuseyn cabdillah ibn cabdiraxmaan ibn abi xuseyn baa la yidhah waa nin reer makao reer bani nowfal oo quraysha oo hiqana ahaa xagga xajka iyo umuurihiisana caalim ku ahaa atbaacu taabiciintiina raggii ugu dambeeyey kaba mida can abi dufayl waa saxaabigii asxaabtii rasuulkii ilaahay oo dhan uu geeri dambeeyey caamir bnu waasila ninkaas baa wuxuu yihi sa'ala waa weydiiyey ibnulkawa ibnulkawa xadiidka inooma warinayo laakiin waa su-aal xaggiisa ka timi wuu abudufayl inoo soo naqlinaya inakawa ayaa caliyanmajara nin buu ahaa kolley iska hawl badan cali su-aalo aada u badanna cali waxa weeyaan weydiin jiray waktigii hore khawaarijta marku aydha way kasoo noqdeen markii dambe laakiin khawaarijtii kaba mid ahay dadkii markii ugu horreeyey xaruuriyiintii baxay ahaa ee markii mala ibnu cabaas iyo ay la soo munaadaroodeen dadkii soo noqday calina waa la joogaye su-aalo badan oo kala duwana oo dee laynoo soo noqliyo cali inuu yidhi baad sal tafaquhan laa tacanutan macnaha waxaad weydiintaada ha noqoto waxaad cilmi ku korsanayse dee tacanut iyo waxyaalaha cajsigelin iyo taasun yaanay noqono dee waa umuuro kolkol ruuxa aani caqligiisa iyo macrifadiis suba gaadhinba oo in nas iyo waxyi loo helo ama wax kale mooye dadkii aanan kama warrami karayn buu weydiinaye haddaba inaka waa weydiiye caliyan can ilmajara wuxuu hi caddaankaa samada ka muuqda de muxuu yahay majaradu maxay tahay qaala wuxuu hi cali huwa sharaju samaa waa saa baabka albaabada samadu bay kaba mid tahay hadalkaa ibnu cabaasunoo sharajku asalka hore waa masiilulmaa wey waa meeshan ay biyuu maraan oo kale ay taas bay maraan waxaana dee hadalkiisa inoo dambeeya ayaana fasirayo wa minhaa ay min almajarati ayaa futixat la furay asamaau samadii bimaain munhamir waa markaa ay dee qoobkii nebi nuux laqaraqayey ee biyana ay dusha ka yimaadeen biyana ay hoosta kaba baxeen ee labadii biyeyo si ilaahay yihi faltaqa almaau calaa amrin qad qudir labadii biyeyo ay kulmeen kii samada iyo waxa weeyaan kuwii dhulku dee arrin la gooye oo ahaa dadka in la halaago wixii dee mu'miniina un mooyee noox iyo qoomkiis intii raacday un mooyaane bal taas halkaasaaba biyu lagaba furayo balna sharajnimaduna taasay tilmaami ama lafdigan oo dee masiilulmaa markaan idhaano hadal ibnu cabaasna waa inoo dambeeyaayo uu leeyahayba markaa samada ida samaan shaqat waa qiyaamada marka la gaadhe xidaguu daataan waxyaalahaase samadma ay dilaacayso oo meelahay kaba dilaacayso oo kale ama meelahay kaba furmayso oo kale taasna waa inoo dambeeya waana umuuradiba waxay la tahay dee intaa cibaaradaas mooye waxaan kuma sii fasiri karno oo kale aan u jirin waxa weeya huwa sharajulmaa sharaju samay waa samada masiilkeedi iyo bal adu waaba taas waa albaabadeedaasunbuu kaba midi wa minhaa ay min almajarati ayaa futixad la furay asamaau samadii bimay munhamir labadan aharee dambe sanidoodu waa inoo sugan yihiinba laakiin maha xadiid marfuucoo rasuulka ilaahay inoo rafciyey de haddii waxyaalo cilmi ahaan ama fiziya ahaan waxyaalo ama baashan qows lagu saxjeegaagta ama deegaanta waxyaala la idhaaho waxaasaabay tahay oo sababti haddana waa aayad ilaahay subxaanahu watacaala unoo dee ilaah baa keenay oo waa khalqigiisun bay kaba mid tahay tan kale haddii xataa waxyaalo laba yidhaaho dee waa xidigo aada u fogo iftiinkoodii una arrintu taasoo fogida ay fog yihiin iyo ururka iyo badnida mooyaane xidigaha kale waxba kagama duwana laba yidhaaho iyadna waa aayadde aayaadka ilaahay kownigaa kaba mid iyo khalqigiisa waana waxaan kuba dhaafayno ee labadan saxaabi ee culimadii saxaabadee waaweyneyd kaba mida ayaabay tafsiirkoodii imaka tani tahay oo wuxu uhi wa minha futixat isama bimayn min hamr xadaثna caaribu qaala xadaثna abu cawaanata can abi bishrin can abi bishrin waa jacfar bn abi waxshiya can saciid bni jubayri can ibni cabbaasi alqawsu qawsku waana qawsu qusax amaanu liahli ardi min alqaraq de waxaabay kollay ibnu kawa su-aalihiisaasuu weydiiyey ayay barhkood sooba naqliyaan inuu cali kuba yidhi waaba calaamo loo yeedhay nebi nuux markii dee qoomkii la qaraqay tani ay muuqatay in qaraqii laga badbaaday oo ammaan ay u tahay lihali ardi min alqaraqo waa calaamo nebi nuux loo yeelay ama waa muuqashadii oo kale bal ammaan bay u tahay liahli اlardi min alqaraq ama waktiga haba noqoto dee nebi nuux oo kale ama waxa weeya waktiyo kaleba haba noqotee waktiga caynkaasay muuqanayso ammaan bay uba tahay liahli ardi min alqaraq bal kolley tafsiir badan oo culimadu ay kaba hadleen taas maan arag arrintuna waa ahaar wuxuu soo naqliyaa ibnu kahiir oo kale bidaayihiisa inuu malaa hiraql kii waktigaa joogay waktigii mucaawiya dee kii waktigii rasuulka ilaahi joogay kolley ma ahayn ee adugu ama qaysar uu waraaq usoo qoru yihi haddii bal wax nubuwadii kamidii uu baaqi ku yahay way garan doonaan oo waraaqda waxaa kuba sugnaa majaradu maxay tahay qowskani muxuu yahay iyo meel dee dhulka kaba midoo saacad keliya un weligii cadceedda aragtay mar keliya mar kaleba cadceed aan arag taasoo markii su-aalahaasi soo gaadheen mucaawiyat bn abi sufyaan amiir almuminiin markaa isaga ahaa ayuu yihi waxaan dee weligeyba ma soo dhigan in la weydiin doonee man lahaa talo su-aashan yaa ka jawaabaya isaguna waaba tijaabo iyo tajribe iyo u leeyahay haddii wuxuu cilmi kuba baaqi yahay way garan doonaan markaasaa lagu yihi ibnu cabaas ayaa dee tan ka jawaabi doonaa waraaqda intuu isku laabay buu ibnu cabaas dhulkaa ma joogine ayuu usoo diray oo dee halkii uu joogay marka waa ardulxijaazba uu joogay iyobuu ugu soo diray markuu usoo diray baa waa ibnu kathiir baa soo naqliya sanadkeedana waa xoogeeya isagu oo wala dabaraani baa wariya laakiin sanadkiisa saxiix baabu kaba cabira ayuu dee su-aalahan imaka jawaabahan aan hayno oo qowskiina wuxuu yihi amaana liahli ardi min algaraq majaradana waaba taasuu kaba cabireen baab min abwaabi الsama ama dee kaasa aladii tanshaqu minhu xagga kale meesha dhulka kaba mide saacad keliya uun ay cadceedda arkay dibna aanu aragna muxuu ku yihiba waa halkii nebi muuse dee markii iyo qoomkiisi ay badda soo galeen ilaahayna badii u kala joojiyey badii waatan waxay noqotay buuro oo kale dhulkii baa banaanaaday waktigaa cadceedida meeshaas way qabatay saacad ama wakti yar dabadeedna markay iyagii tallaabeen dee waxay noqotay inay qoomkii fircoon iyo wixii uu hogaaminayay soo galeen ayaa haddana fakhashiyahum min alyami maa khashiyahum waa la iskula celiyey dib dambayse bardii unbay u tahay cadceedda mo haddana halkii muuqatay ma jirto meesha saacad keliya uun intaas oo kale dee cadceedda ka aragtay de markaas waa taas bu adigu jawaabi loo celiyo oo kaleo bal tan uga jeeda waxa weeyaan umuurahan oo kale jawaabtiisaasna way kuba timi qowska amaan liahli ard kolley waxa weeyaan tafsiir intaa dhaafsano bal hadalka cali oo kaleo si wuxuu nebi nuux calaamo loogaba yeelayna way jirtaa de kolley idmaan xataa saaxibu fayd alqadiir wax weyn oo sii kordhiyeena may jirinba e bal waa hadalkii ibnu cabaas weeye xadiid marfuucnayno ma ah wlmajaratu baabu samaa aladii tanshaqu minhu wey waa albaabka samaday ka dilaaci doonto dee waktigaa samadii iyo ay dildilaacayso idan samaa fadarat idan samaa nshaqat iyo waa albaabkeeday kaba dildilaacayso waa majarada siduu kuma fasiray wallah subxana wa tacaala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعدنا ولا تحرمنا وأطلنا ولا